جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka shacbaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada caawa aan barnaamijka idinkuga heyno waxaa ka mid ah dagaallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland saraakiil reer galbeed ahna lagu dilay oo toddobaadkan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray iyo murtad axmed madoobe oo ka qaylo dhaamiyey askarta ah iyo saraakiisha laga laayey sheekh maxamed abu usaama mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha oo ku shahiiday duqeyn diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta maraykanka ay ku beegsadeen iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiyeysay istishaadkiisa in ka badan konton ruux oo tahriibiyaal ah oo ku nafwaayey dooni ku qallibintay xeebaha waddanka liibiya maraakiib ay leedahay dowladda ridada turkiga oo u socda boobka khayraadka soomaaliya oo toddobaadkan soo gaaray magaalada muqdisho qodobada kale ee caawa barnaamijka raadraaca toddobaadka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardayda machadka imaamu maalig ee barashada luqadda carabiga oo ka dhacday degmada jirib ee xarunta wilaayada jubbada dhexe qodobadaas iyo kuwa kale ayaad goordhow dhegaysan doontaan hadduu alle idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
جف الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا وحقاك قضبك أقول رياء عاو برنامج كان كو إيقدون وحاو نقنيا dagaallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland saraakiil reer galbeed ahna lagu laayay oo toddobaadkan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray iyo murtad axmed madoobe oo ka qaylo dhaamiyey askarta ah iyo saraakiisha laga laayay warbixiin arrinkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa marwaan moxamed waxay ahaayeen dagaallo culus oo toddobaadkan khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey maleeshiyaadka maamulka ashaadola dirirka ah ee jubbaland kuwaasoo ka dhacay agaarka deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadliga iyo darbaaxo culus ku dhuftay maleeshiyaadkaasi loo soo carbiyey dhibaataynta dadka muslimiinta ah iyo carqaladeynta deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka kadib markii uu cuslaaday dagaalka ayay maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe isaga carareen fagaaraha waxaana halkaasi looga dilay ilaa soddon iyo laba murtad oo ay ku jiraan saraakiil kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen maleeshiyaadka murtasaqada ah ee uu ku adeegto maraykanka ee loo yaqaano danaba sheekh cabdulcasiis abu muscab afyaheenka ciidamada mujaahidiinta ayaa shir jaraa'id uu qubtay wuxuu kaga warbixiyey khasaaraha dagaaladaasi iyo sida ay wax u dhaceen alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu wliyaaa ashayaan ina kayda ashaydaani kaana daciifa dubaax ma aha xaajada midaan jiirka ka caddayne diirsibo halkii aan ahayn waa sidii danafe waxaa dunida qaarkeed ka dhacay dood aan ka idhaahdo maanta waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo labada shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgal iyo dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguune ee wilaayada jubbada hoose halkaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ashahaadolo dariirnimo ah ka samaynayay ilaahay cadowgiisa oo isugu jira ciidamada kufaarta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilibka u ah cadowgaas waxay madaafiic iyo dayuurado ku soo weerareen dadka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxay si gaara u beegsanayeen dadka beeralayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya beer sanguuni ilaa degmada jamaame oo ay duqaymo wuxuushnimo ah la beegsadeen ciidanka mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa weerar qorshaysan ku qaaday cadowgii saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskula tegey xabad ayaa ilaahay cadowgiisa dhabarka iyo dhafoorka laga saaray sida caadadu u ahaydna cagaha ayay wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa dhulka hawdka ah ku sii baacsaday halkaas oo meyd iyo dhaawac badan uu cadowga ka soo gaaray waxay isku dayeen inay duqaymo diyaaradeed isku difaacaan ciidanka mujaahidiinta ee cayrsanayana isaga reebaan balse taas mujaahidiinta ma aysan istaajin raacdo ayayna cagta cagta u saareen halkaas cadowga waxaa ka soo gaaray khasaare lixaad leh waxaana looga qabsaday hub iyo gaadiid ciidan oo ay wateen inta ilaa hadda aan xaqiijinnay khasaaraha cadowga dhimashada soddon iyo labo cadowga ka tirsan kuwaasoo u badan murtadiinta loo yaqaano danab ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaa ku jira bakhtigaas toddoba ka mid ah saraakiisha hogaaminaysay cadowgaas ashahaadoladirirka ah kuwaas oo uu allaah shartooda maanta soo afjaray gaadiidka ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen cadowga waa shan gaadiid ah kuwaas oo ay qaarkood qoryo culus saaran yihiin qaar ka mid ah waxaad ka arki ka dhaan ama ka daawateen baraha bulshada khasaaraha cadowgu intaas wuu ka sii badan karaa waxaana marba marka ka sii dambaysa la soo helayaa meyd ay duurka uga carareen iyo hub iyo rasaas ay iska daadiyeen gabagaba rogaalka warmaha lagu ganaanayne goobbay ku wada le-aan sidii goosan weer helaye gafuurra xun sidee eebahay guuldarro u raacshay warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo eelawareedyo amni oo ku sugan gudaha magaalada kismaayo ayaa xaqiijinaya in laba sargaal oo reer galbeed ah lagu dilay dagaaladaasi eelwareedkan hane ayaa xaqiijinaya eelnimada sargaale ee lagu dilay halkaasi ay qayb ka qaadanayeen dagaalka ayna qaabilsanaayeen diyaaradaha darooniska ee isqarxiya kuwaas oo cadowga ku garaacaya degmada jamaame iyo tuulooyinka ku xeran mid ka mid ah labada sargaal ee ka tirsanaa saliibiyiinta ayaa isla goobta ku baktiyey halka midka kalena la qaaday isagoo dhaawac ah balse uu goor dambe baktiyey dagaalkii labaiyo labaatankii shacbaan ka dhacay duleedka kismaayo wuxuu ahaa mid ka mid ah dharbeexooyinkii ugu xumaa ee cadowga lagu gaarsiiyey fagaarayaasha dagaalka wuxuuna si weyn u qabjabiyey kibirkii iyo isqadqaadkii saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee waayahan u qalabeysnaa gumaadka iyo barakicinta beeraleyda ku nool jiinka webiga jubba dhankiisa madaxa maamulka ashaadoola dirarka ah ee jubbaland murtade axmed madoobe ayaa si weyn uga qeyla dhaamiyey jabka xoogan ee maleeshiyaadkiisa dhabarka loo saariyey isagoo murtadkani ka hadlayay kulan ka dhacay muqdisho ayuu afka furtay kadib markii uu isxajin kari waayey wuxuuna qarayaxa suuqa ba'anaya soo gaaray maleeshiyaadka riddada jubbaland shalay markaan soo baxay iyadoo dagaal xun aan ku jirraan ka soo baxay meyd iyo dhaawac baa yaalay dhibaatadu way taagan tahay كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan qeybihiisii horena waan maraynaa sheekh maxamed abu usaama mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta maraykanka ay ku beegsadeen iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiidaysay istishaadkiisa bal aan dhegaysano bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta waxaa inoo akhrinayaa wariyaheenna faysal mahad soomaali war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay saliibiyiinta maraykanka oo beegsaday guddiga gurmadka abaaraha ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa shalay oo taariikhdu ay ku beegneyd labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri duqayn ka geystay duleedka degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe duqayntan oo ay geysatay diyaarad maraykanku leeyahay ayaa si gaara u beegsatay sheekh maxamed abu usaama oo ahaa mas-uulka guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sheekh maxamed abu usaama ayaa taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan aan ku jirno ee shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri loo magacaabay mas-uuliyadda guddi u xilsaaran u gurmashada shacabka muslimiinta ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka isagoo hogaaminayay guddi ka kooban culimo iyo odayaal dhaqameed sheeqa iyo guddiga uu mas-uulka ka yahay ayaa tan iyo xilligaasi gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin ka sameeyey guud ahaan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen laga soo bilaabo wilaayada mudug galgaduud hiiraan shabeellooyinka jubbooyinka baay bakool iyo gadow saliibiyiinta maraykanka oo aan marnaba ku raali noqonayn inuu arko iskaashiga isku filnaanshiyaha iyo isgarabsiga ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa dadaal ku bixiyey beegsiga shaqada qiimaha badan ee uu ku howlan yahay guddiga gurmadka abaaraha ilaa ugu dambayntii duqayntan wuxuushnimo ay ku dileen mas-uulkii guddigaasi sheekh maxamed abu usaama xilli uu ku howlanaa caawinta iyo ugurmashada dadka tabaalaysan qaala tacaalaa إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
sheeqa ayaa sidan oo kale hore mas-uul uga noqday una soo hogaamiyey guddiyo dhowr ah oo uu ka mid ahaa guddigii gurmadka fatahaadaha waana sababta keentay in cadowga saliibiga ah ee maraykanku u arkaan inuu halis ku yahay ajandayaashooda guracan ee lagu burburinayo diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah qaala tacaalaa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoyska ehelka asxaabta sheeqa guddigii uu mas-uulka u ahaa ee gurmadka abaaraha iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxayna xaqiijinaysaa in falkan wuxuushnimada ah ee ay saliibiyiintu ku beegsadeen sheekh abu usaama inuusan marnaba joojin doonin howlaha samafalka ah ee loo sameynayo muslimiinta tabaalaysan ee ay abaartu saamaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacan kula dagaalamaysaa cadowga isbahaysatada ah ee isugu jira yahuudda saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah gacan kalena waxay ugu gargaaraysaa dadka muslimiinta ah ee ay saameeyeen colaadaha ka dhashay duulaanka gaaladu ku soo qaaday waddanka sidaa darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillah kaas oo ah dhabbaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta ah bayaankan ayaa lagu soo gebagabeeyey aayadda qiimaha badan ee ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun كم بث المدى عينا في سوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag iminkana waxaad kusoo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed xubinteena dhacdooyinka toddobaadka waxaan caawa ku bilaabaynaa dagaalo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ayaa toddobaadkani ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana allaha fadligii lagu dilay soddon askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta mujaahidiinta ayaa soo qanimaystay ilaa saddex gaari oo ah nooca loo yaqaano cabdibilayaasha halka sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen gaari kale oo dagaal shabeellada hoose kolonyo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kamiin loogu dhigay duleedka deegaanka beriire waxaana ku bakhtiyey laba askari oo kufaarta afrikaanta ah iyo saddex kale oo murtadiin ah banaadir waxaa dekedda weyn ee muqdisho soo gaaray maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda ridada ah ee turkiga mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee turkiga ayaa la sheegay in uu gelbinayey markab weyn oo qaabilsan baadhista shidaalka kaas oo uu turkigu ugu talagalay inuu ku boobo kheyraadka soomaaliya saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in markab qaabilsan sahminta iyo qaadista shidaalka uu ku soo xirtay dekedda muqdisho isaga oo uu helinayo markab kale oo dagaal markabkaani ayaa la sheegay in horraantii sanadkaani uu ka soo shiraacday turkiga kadib heshiis ku saabsan boobka kheyraadka soomaaliya oo ay wada galeen maamulada ridada ah ee ka jira muqdisho iyo ankara dowladda turkiga oo aada uga warwarsan ammaanka maraakiibtan ayaa la soo wariyey inay adeegsatay diyaarado militari oo duuliyo leh iyo kuwa daroonka si loo ilaaliyo maraakiibtan xukuumadda ankara ayaa xusulduub uga jirta sidii ay uga sii luga fidsan lahayd boobka kheyraadka dalka iyadoo hadda gacanta ku haysa laba ka mid ah qaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya kuwaasi oo kale ah madaarka iyo dekedda muqdisho liibiya sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobey ee i o m kontan iyo saddex ruux oo ahaa tahriibiyaal afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda dalka liibiya xilli ay dadkaasi ku sii jeedaan qaaradda yurub doonta dadkani la degtay ayaa siddeed dad gaaraya kontan iyo shan ruux oo tahriibiyaal ah waxaana laga soo badbaadiyey laba ruux oo haween ah kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii la socday doonidaasi labada haweenka ah oo ka badbaaday doontani ayaa la sheegay inay u dhasheen dalka nigeriya waxaana laga helay xeebaha dalka liibiya mid ka mid ah haweenkii ka badbaaday dhacdadan ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku jiraan ninkeeda iyo laba carruur ah oo ay dhashay dadkan tahriibayaasha ah ayaa ka soo ambabaxay magaalo lagu magacaabo alzaawiya shantii bishan waxayna doonidu kula qallibantay magaalo lagu magacaabo zuwara oo waqooyi galbeed kaga taala dalka liibiya etoobiya dagaalo xiriir ah iyo kuwo goosgoos ah ayaa usbuucii u dambeeyey si xooliya uga socday gobolka amxaarada waxaanay jabhadda faano sheegtay inay guulo waaweyn ka soo hoysay dagaaladaasi sida ay xogtu tibaaxayso maleeshiyaadka faano waxay cagta mariyeen mid ka mid a xeryo ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin bariga gobolka amxaarada waxaa kale oo ay kooxdani ku soo bandhigeen baraha bulshada maxaabiis ay sheegeen inay ka qabteen ciidamada dowladda iyo sidoo kale hub iyo saanad militari oo aad u fara badan jabhadda faano wax faahfaahin ah kama bixin tirada dhimasho iyo dhaawac ee soo gaaray dhankooda iyo sidoo kale dhinaca ciidanka xabashida etoobiya saraakiil u hadashay kooxda faano ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan duulaankooda ka dhanka ah ciidamada dowladda ilaa ay ka sifeeyaan gobolka oo dhan labadii cisho ee u dambeeyey waxaa la sheegay in maleeshiyaadka faano ay weeraro ku beegsadeen dhowr saldhig oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolkaasi xogo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda faano ay taageero iyo garab istaag ka heleen maleeshiyaadka tigreega ee t b l f iyo dowladda eritereya أرجى صحبة ولات واستدرك أخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan iyo wilaayada jubbada dhexe dhowaan xaflad ay ku qalanjebinayeen ardayda machadka imaamu maalig ee barashada luqadda carabiga ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waxaana ardayda oo isugu jiray fasallo kala duwan la guddoonsiiyey shahaadooyin yihiin xafladda oo ahayd midsi heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay culimo waalidiin maamulka degmada jilib maamulka machadka imaamu maalig macalimiinta iyo ardayda waxaana dadka xafladda ka hadlay ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh maxamed balley ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala xafladdan khayraadka badan oo lagu soo bandhigay oo aanu dhagaysanay waa horumar aada iyo aada u ballaaran oo u weyn oo aan la sooreyn karinin muddo yar in lagu injaaziyo marxalada intaa cilmiga intaa la eg marka haddaan wax yar aan raaciyo ahamiyada luqada carabiya ay inoo leedahay waxa weeye waa waajib min min waajibaati diinina wey diinteenna waajib ka mida maadaama luqadu ay tahay min addiin ay tahay culamada qaarkood siday u shaacireen shaykhulislaam oo kale waajibun wa fardun mafruudun cala alcibaad qof walba waajib lagu leeyahay waa iyagu yidhi maxaa dhacay kitaabka iyo sunnadu waa luqa alcarabiya kusoo degeen oo ka hadlayaan mina la fahmi karo luqa alcarabiya la-aanteed marka maa laa yatima alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waxaan waajibka la gaari karin ilaa isaga in la maro mooyaane isna waajib buu noqonayaa kullamaa luqada uu kusii durko qofku oo uu darajo fiican kasii gaaro wuxuu sii fahmayaa kitaabka iyo sunnada hadda luqada naxwada oo kale iyo marka hore khadaai iyo mataqaana carabka inaad toosisaad ku baranaysay laakiin markaad balaaqaya u gudubto adabka waxaad dhadhansanaysaa oo aada u sii dhadhansanaysaa o u fahmaysaa nusuusta kitaabka iyo sunnada yaad aada u sii dareemaysaa fawaa'idda luqada carabiga inoo leedahay waxaa ka mid ah inaynu fahamno dadka aynu ku dayanayno salafu saalix aynu raadkoodii ku joogno qaabka shareecadan ay u dabaqeen gaar ahaan taraajumta culammada markaan daraasaynayno wax badan oo badan oo badan oo aan kaga dayanaa inoo soo baxayso maantana bulshadii caalamka o dhan waxay isugu timin shaashadaa iyada ah waxaad isku dagaan iyo isku fahamtiin ninkaa isku luqatiin hadduu filibiin ka hadlaaya iyo hadduu warkiisa ka soo qadimahayo canada carabi haddaad taqaano waa kaanahu min ahli jilib oo kale isagoo ku ah weeye waad sheekaysanaysaan maxaa haddiina dhib ka jira maxaa wanaag ka jira maadaama muslimiintu ay yihiin kaljasad alwaaxid haddii arrintaasi waasicin iyo juhdi badan iyo dhiirigelin badan bay u baahan tahay in yaroo machadul imaam maalig uu soo saaraahay ummadda maxay ka noqonaysaa ummadda wacyigan waa inay wada qaadataa oo ku faafaa oo madaaristeeda iyo macaahiddeeda iyo habeen iyo maalin luqada carabiga in la faafiyo ayaanu ku nasaxayn lahayn allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal kulankaan isugu kaaya keenay waxaan isku baraarujinaynaa aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kasta uuna amray inaan soo celcelinno waanadu waxay anfacaysaa kuwa iimaanka laga helay xafladdan lagu qaadanayo shahaadaadka ee ardada kala duwan ujeeddadooduna ay tahay aaladdii lagu gaari lahaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadeeda iyo fiqhigeeda aaladdii lagu gaari lahaa oo ah luqal carabiya inay macnaha ay meel fiican ka gaareen waxaan leenahay mucallimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay markii qur-aanka laga soo sheekeeyey ayaa waxaa la yidhi kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab baa ilaahay soo dejiye la kala dhigdhigay fusilat aayaatuhu weliba waxa weeyaan luqadda carabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey marka arrintaa ayadaa marka oo barashada luqadda carabiga aad baan idinkugu hambalyaynaynaa ruuxu marka inuu daa'imo oo uu macnaha waxaweye ku sugnaado ilaa uu meeqaan ka gaarayo arrintaasi marka walaalayaal waa muhim wajazaakum allahu khayran wasali allahu wasalam calaa nabiyina moxamed ardayda machadka ka qalinjabisay ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kala duwan أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفاضلات وأساتذتنا الأجلاء والحضور الكرام جميعا نقف اليوم وقفة فخر وشكر وموقف سرور وابتهاج في هذه اللحظة التاريخية لحظة انتهاء فترتنا من معهد إمام مالك لتعريب الأمة هذا الصرح العلمي المبارك الذي كان لنا بيت علم ومدرسة أدب ومشرب فكر ومنارة هدى الحمد لله الذي شرفنا بطلب العلم واصطفانا لسلوك سبيل الشريعة ووفقنا لمجالسة العلماء والتلقي عن نهر الفضل والعلم فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أيها الحضور الكرام إن معهد إمام مالك لم يكن لنا مكان دراسة فقط بل كان محضنا لتشكيل العقول وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وفي هذه اللحظة نقدم أعظم عبارات الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الكرام أولئك الذين بذلوا أعمارهم في تقديمنا أخلصوا في نصحنا فجزاهم الله عنا خير الجزاء طبعا إنك تدرس اللغة العربية نعم طالما بحثت عن نصائح تتعلق بدراسة اللغة العربية أتحفك اليوم إن شاء الله تعالى نصائح قيمة تكون لك نبراسا تستضيء به الطريق هذا ما كنت أرجو منك هناك نصائح كثيرة أولا ابدأ بسهل من اللغة العربية وإياك أن تبدأ بالصعب بعض الدارسين والدارسات يظنون أن تصيد الكلمات الصعبة الغريبة طريق للتعلم وهذا خطأ فادح كيف أبدأ بسهل؟ أعطيني شرحا إضافيا من فضلك أولا ابدأ بالجمل القصيرة التي يتبادر معناها إلى الذهن وبالكلمات التي يكون معناها سهل لماذا؟
لأنك إذا تدربت ومارست على الكلمات والعبارات فإنك سوف تحذو حذوها وتنسج على منوالها حسنا كيف أستطيع أن أزيد مخزوني اللغوي؟ هات ما عندك من النصائح في هذا السدد إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة العربية فاعلم أولا أن اللغة العربية لغة اشتقاق فالكلمة التي تصادفها ابحث عن مشتقاتها ليزيد رصيدك اللغوي بداية نؤيد ونبارك لكل من تصدى لهذا العدوان السافر ووقف أمام تلك المؤامرة الخطيرة التي تحاك ضد أمتنا المظلومة الجريح ويراد بها محو ما تبقى من وجودها وطمس هويتها وشهامتها وإن هذا الاعتراف المزعوم ليس اعترافا حقيقيا وإنما هو احتلال صافر مغلف مقنن يراد من خلاله إمضاء جندات تحمل في ضياتها مؤامرات ومصائب إعدام ومتتالية ومتناسقة وكيف يعترف من لم يكن معترفا دوليا وليست له دولة مستقلة مرسومة الحدود في خارطة العالم فاقد شيء لا يعطي غيره وإنما هم شرذمة شريرة زرعت في قلب عالم الإسلامي بأيدي إخوانهم الصليبيين أيها الحفل الكريم لقد اهتم علماء الأمة المعتبرون من السلف باللغة العربية اهتماما بالغا لأنها لغة القرآن الكريم ولغة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبها يفهم الدين ويحفظ وينقل وكان اللحن أمرا مشينا أيها الحضور الكرام فهذه دلالات وإشارات على اهتمام العلماء باللغة العربية ودراستها وتدريسها أحبتي في الله لغة الضاد حكاية فخ وعز ومجد بدأت هذه الحكاية عندما اختار الله هذه اللغة العظيمة أن تكون لغة القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها اللغة العربية لغة الأمة لغة العالمية لا حدود زمانية لها ولا مكانية تحصرها كلما ازددنا تمسكا بها ازددنا رقيا وتطورا ألا تعرفونني؟ أنا اللغة العربية أنا التي تكلم بها خير البرية أنا اللغة الضاد أنا التي أنزل بها القرآن جئت الآن وبرفقة أبنائي الذين لا أفارقهم وهم يبرئون عني اللحن ويضيفون إلي جمالا وأناقة أقدم أولاهم تفضل أيها النحو رغم أن النحو يبدو مستعصيا إلا أني لا أستغني عنه أنا النحو العربي أنا الصرف أنا الاستقاق أنا الإعراب فأنا من قيل فيا فاطلب هديت ولا تك متأبيا فالنحو زين العالم المتفنن فالنحو مثل المنح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني أيها المتعلم أيها الأستاذ أيها القارئ إذا أردت من علوم أجلها فأجلها مقوم ألسن النحو النحو النحو إليكم ابني الثاني البلاغة تقدمي أيتها البلاغة أنا البلاغة أنا الفصاحة أنا عود الشعر والنغم فلا تبنى قصيدة الشعر أو كلمة بليغة إلا وقد تضمنته البلاغة كي يبلغ عنان السماء وتستصيغه الإسماع أنا الحجاز أنا الإقناع أنا البيان والبذيع رونق العربية إليكم ثالث أبناء العروض كيف يمكن أن نتخيل قصيدة شعرية بدون عروض إنه ابن ظريف لا يمكنني الاستغناء عنه تفضل أنا علم العروض أنا علم الذي جاءت به أوزان الشعر العربية ظهرت في القرن الثامن الهجري على يد خليل بن أحمد الفراهيدي بي يعرف صحيح وزن الشعر من فاسده أمتاز ببحور ليس فيه أسماك وهذه البحور هي بحر المتوسط وبحر الأحمر أنا من أنا أنا العروض أنا العروض أنا العروض نتحدث عن علوم كثيرة لا يمكن أن نتحدث بها هكذا بدون كتابة فتفضل إمني الكتابة والرسم أنا الرسم أنا الكتابة في بهائها أنا الألف في أنفته أنا الميم في صدارتها أنا كل حروف أدونها كي تبقى موجودة أنا الح... أنا الخض الكوفي أنا الديواني أنا كل خطوط العربية العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثق فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها ضالقة بين الخلائق دون دون دون أنا اللحن أنا الشاذ أنا الخضو أنا نتيجة اختلاط العربي بالعجم أنا نتيجة ترجمة من العربية إلى لغة الأجنبية أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل حيثما كنتم وكيفما تسمعون في هذه النشرة الإخبارية نشرة معهد إمام مالك للعربية والحاسوب التي نتناول فيها أهم التطورات التي حدثت مؤخرا على الصعيد المحلي وبعون الله تعالى نبدأ بالعناوين قصف عدواني واستهدف فيه عشرات شيوخ القبائل وعلمائها تقريرات مهمة جدا حول مجال التعليم في مدينة جرب نصب المجاهدون فخا محكما للقوات الأمريكية والصوماليين بالقرب من منطقة بارسنغوني بضاحية مدينة كسمايو في ولاية جوبا السفلى بجنوب الصومال waxaan halkani kusoo gudbinayaa qeyb qeexid iyo gaabin iyo aruurin yar oo ku saabsan wixii aan ka bartay xaasuubka ugu horeyntii xaasuubku khaasatan midkan yari oon isticmaalno oo loo yaqaano labtobka wuxuu ka kooban yahay sameys ahaan wuxuu ka kooban yahay shan sistem oo kale ah qolofka shaashada sameecadda keyboardka iyo system unit horta system unitku waxaa la dhahaa sistamyo ama hadweero isku yimid balse qabto hal shaqo tusaale ahaan koforka c b u-ga hadiskiga ramka motherboardka iyo power supply oo loo yaqaano booska uu jaajar ka qaadanayo kombyuutarka markaan xaasuubku u qaybino si shaqo ahaan wuxuu u qaybsamaa laba qaybood hardware iyo software balse hardware maxaa la dhahaa hadweerku waa wax kasta oo la arki karo lana taaban karo sida raamka sameecadda shaashada iyo bateriga softwareku maxaa la dhahaa softwareku waa wax kasta oo la arki karo balse aan la taaban karin dhankooda waxaa goobta ka hadlay waalidiinta ah ardayda machadka imaamu maalig xafladan quruxda badan ciddii abaabushay waa u mahadcelinaa jasaakum allahu khayran baan leenahay waxaan kaloona mahadcelinaynaa macadka imaamu maalig macallimiintiisa idaaradiisa iyo ardadiisa intaba jasaakum allahu khayran canna wa cani alislaam muhiimadda aad qabateen oo aad iyo aad u wanaagsan iyo tacriibul umma oo aad iyo aad muhiim noogu ah taasna waxaa weeyo waan idinkaga mahadcelinayaa ka waalid ahaan anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta ay u dhigtaan ciyaalku aad iyo aad baan arrintaa ayada ugu faraxnay awlaadda waa nicam min nacam illaahi waxaysan nimco noqon karaan markii allah subxaanahu wa tacaala dariiqiisa ay qaadaan oo ilaahay addoommo u noqdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka amar qaataan markaas ayaa waxay noqon karaan nicmo hadday intaa noqon waayaan oo dariiqaas qaadi waayaanna niqmay noqonayaan iyo mushkilo iyo culays waxaa lagaa maarmaana markaa inaan juhdi badan gelino aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa cid kastoo qadiyadda aan qayb ka qaadatay maskax ku lahayd juhdi gelisay aad iyo aad jazaakum allahu khayran aad baan arrintan ugu faraxsanna annagu maanta inaan aragno ardadanadii oo luuqatul carabiya ku hadlayso waa wax badan in badan baan tamaninaynay waxaa weeye maanta inaan helnayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waalidiinta magacooda anigoo ku hadlaya waxaan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in macallimiinteenni noo xifdiya ee macadka noo dhigaysay waxaad ogtihiin ee luqadda carabiga inuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku soo dejiyey saad ogtihiin luqadda carabi muhiimad gaar ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaana qur-aankiisa ku soo dejiyey kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmi yaclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kale aayad ku leeyahay isagoo ka hadlay in qur-aankan lagu soo dejiyey carabi wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين مركا مهمة وين إلى هاي لقد عربي برشاد هذا إلهي سبحانه وتعالى نعمة مركا كشكرسة وزيادية إلهي وحليها لئن شكرتم لأزيدنكم دنك لو حان لها معلمين أجركينا الله بديو وأن إذن كما هاد علينا وحانا إذن سو ديبني عرور waana ku sabarteen maantana meelo dhex ay marayaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra maamulka machadka imaamu maalig ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyey machadka ah iyo waxbarashada uu bixiyo machadka imaam maalig litacriib اlumma aw lilcarabiyati wاlxaasuub asbaab اlinshaa sababtii loo aasaasay marka ugu horeysay ayaan sheegaynaa insha allah ugu horeyn waxaa weeyaan istijaabatan lialabi bacdi alikhwa khaasatan iyadoo ay muuqato haqara fi tacliimi alcarabiya fi majaalaati alinshaa waltakalum walmahaaraat oo xagga inshaaga iyo inuu ardayda ay wax qoraan inay luqada carabiga ku hadlaan iyo mahaaraadka kaleeto guud ahaan sida mahaarata sharxi mahaarata talkhiis iyo mahaaraadka noocaasoo kaleeta lama barto cilmi maaha almahaara waa la isku tababaraa waxay dhahaan almahaaraat inamaa yudarab calayha walaa yatacalamuha alinsaan wax cilmi la baranaya maaha ee waa wax lagu tababaranaya sida shay fanni ah wey taas waxay ahayd sabab asbaabtii ka mid ahayd aanu ku abaabulnay machadkan midda saddexaad waxay noqotay in horta aynu helno macalimiin mudarisiina akifaa fi macaahid walmaraakis wamadaaris wa almaraakis الnisawiya ataabica lilwilaaya marka in la soo saaro gabdho iyo rag luqada carabiga asaaska si dadka looga dhiso si fiican u yaqaana deetana dee wadada si fiican ugu soo rido ayna noqonin in jaamacaddii uu ku biiro ardayga ama uu mustawo sare hadhow jaamacad sare la siiyo isagoo aanan hoos ka dhisnayn waxaa ka mid ahaa marka ahdaafta in uun la dhiso luqada carabiga ah ayay ahayd iyo dalabka walaalahaas waan aasaasnay macadka walilaahi alxamd shacbaan min alcaami almaadi sanadkii lasoo dhaafay markii ramadaan laga soo baxay bishii shacbaan ayaan si rasmia u iclaaminay deetana waxaa toos loo bilaabay bishii dulqicda macadka marka waxaynu ku soo darnay waxyaabo daruuri ah loo baahan yahay sida xaasuubka ama kombyuutarka aalat ulxaasuub fii hada alcasr saara daruuriyatan daruura min daruuraati alxayaat macnaha alxayaat atacliimiya waxa loo yaqaano ama aqoonta xagga waxbarashada wax lagama maarmaan ayay u tahay lada daaris qofka wax baranaya tusaale ahaan waxaa leeyahay ardayga ibxath alkelimaat fulaan eraygan soo baar wax la mida marka waxaa laga yaabaa almaktaba alwaraqiya inuusan dhaqso helin oo kombyuutar uu u baahanaa marka inuu wax ku soo qoro ama uu wax ka soo baxfiyo shaamilada wax la mida almacaajim alectroniya inuu u baahanayaa baahidaas markay soo baxdeen waxaan u baahnay inaan kombyuutarka meesha ku darno marka ilaahay fadligiisa waxyaabihii aan ku soo darnay waxaa ka mid a qaybta khamiista iyo jimcada oo ilmaha dugsiyada qur-aanka dhigta maalmaha kale inay ka faa'iidaystaan usluubkan casriga ah ama usluubkan hadda inagu aynu luqada carabiga ku dhigno waxaynu ugu idaafayno ugu darnay maadaama ilmo yaryar ay yihiin xisaabta iyo iyo luqada ingiliiska iyo waxyaabahaasa lagu dhigtaa subaxda khamiista iyo jimcada ilaa lix saac bay joogayaan runtii waxayna sameeyaan horumar aad u cajiiba macnaha ardaydaas inahaas waa machadka howlihiisa iyo shaqooyinka uu marka hadda qabanayo ee dardaaranka oo aan u soo jeedinayo insha allah ardayda haddaad rabto inaad luqad barato ama cilmi aad ka meel gaarto waxaa u baahan tahay waqti horta waa u baahanta waxaa ogtihiin biyaha dhibicda ah ee meesha shamiintada ku soo tifqa way duleeliyaan marka dambe waxaa ogtihiin sidoo kale xarigga ceelka lagu waraabiyo geedka ayuu gooyaa ku celcelin iyo la joogid iyo waqtiyaa u baahanta marxalad waqti marka horta sabar waa loo baahan yahay in lagu adkaysto ee, iyo istimraariya waxay dhaheen culammada man lam yaduuq dulla tacalumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaati qofkaana u dulqaadan dulinimada ci- cilmigu markuu baranayo xoogaa idlaalaa ku jira macalinku waa kugu qaylinaa si uun kuu canaanto adoo nin yar weyna yaa oo laga yaaba inaad ama dictoor tahay ama caalim tahay ama mujtamacii bulshadaada aad magac ku leedahay uu kugu qaylinaya macalinka wax ku barayay marka taas xoogaa yara dulinimay kugu tahay haddaad u dulqaadan weyda marka dulla tacalumi saacatan qofkii aan u dulqaadan tajaraca dulla aljahli tuula xayaati intuu nool yahay jaahilnimo ayuu ka kabanaya marka oo ku rafaadaya marka saacaddaas yarta u dulqaado ee, oo xoogaa macnaha ee, culayska ah si aad oga baxdo ee, jahliga iyo waxa ku haysta iyo maaragtay aadna u hi- meesha higsanaysa aa u gaadho waxaa ku bishaaraysanaysiin waalidiinay ardaydaas hadda soo jeedinaya wax dad loo dad wax loo soo qoray ma ahayn. qof walba duruustii la soo siiyey ku laabtay kadibna waxbuu isku soo xirxiray jumlooyinuu soo habeeyey waa la fiiriyey waxaan idhahaa maasha allah inta la inta inta iska sax inta inta ilaa waa iska arday marka waxaad ogaanaysaan marka ardayga inuu awood u yeesho hadhow hadduu mustawiyaadka sare tago oo dacfiga ardayda naga haysta ee inshaaga iyo awood dhibka naga haysta wuu zuulaya haddaan luqada carabiga aan xoogga saarno waxaa naga zuulaayo ee, tabardarrida iyo dacfiga naga haysta xagga mustawayaadka aqooneed ee hadda inoo inoo joogo waa ila- ilaa tasiis xoos- hoosu u baahan yahay qofka haddii luqada carabiga asaas tahay markaas jaamicaddii waa lagu dhiganayaa duruustii waa- marka inuu luqada carabiga qofka iska adkeeyo oo culuumtii sharciga dee moogta iska meel iska saar hadhow si uu buxuuf u sameeya inaan ugu mashquulin waa daruuri waqti u baahan yahay Ee, mustawayaadka meesha lagu fadhiyo kolley baaraka allaahu fiikum waxay noqon doonaan ee, dhowr mustawo mustawaha ugu koreeya oo aan shahaado siinayno ee, guud ahaan cadadka la siinayo ee, shahaadaadka meeshan la siinayo waa sagaal iyo labaatan arday sagaal iyo labaatankaas arday waxay isugu jiraan kuwo dibloom la siinayo mustawaha sare kuwa mustawaha dhexe ayaa shahaado la siinayaa kuwana mustawaha koowaad ayay hadda ka soo gudbeen oo dhammaan la siinayaa ugu dambeyn salaadiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa bogaadiyey waxbarashada machadka ah iyo ardayda ka qalinjabisay maanta waxaan ka soo qaybgalnay xaflad arday ay ka qalinjabiyeen macadu imaamul maalik insha allahu tacaala kombyuutar iyo luqada carabiga iyo funuunteeda maasha allah ilaahay ha ka awaalmariyo waxaan macnaha eh, aad ugu faraxsannahay maanta macnaha xafladan aan ka soo qaybgalnay ee macadka imaamu maalik macallimiinta macadka imaamu maalik in sha allahu tacaala ilaahay ajar iyo xasanaad aan dhammaanaynin ha idinka siiyo waxaan kaloon u mahadcelinaynaa mudiirka macadka iyo mucallimiinta ardadan soo saaray run ahaantii aad bay u dadaaleen macallimiinta in sha allahu tacaala iyo mudiirkaba waan u mahadcelinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinaynaa waalidiintii ardadan dhashay soo diyaarisay subaxdii hore ku dadaashay ee insha allahu tacaala inay meeshan wax soo gaaraan ay qalinjebiyaan shahaadooyin la siiyo sabab u noqday oo dadaalay ardadiin ish- iyagana waxaan leenahay ilaahay ha idinka abaalmariyo waa dadaasheen marka waxaan kaloon la dardaarmayaa si guud ahaan dadka muslimiinta luqadda carabiga ahmiyadda ay leedahay dhammaan culimmada nuqubada kulli in sha allahu tacaalaa waa mahadsantihiin saakumullahu khayran ardayay waxaad tagteen carabiga adinkoon garanaynin Een, luuqadda qur-aankeenni ku soo degayna waa luuqadda carabiga waa min addiin marka in maratay luuqadda carabiga la barto gabdha iyo wiilalba jasaakumullahu khayran baa idin leenahay waxa aad barateen ha daadinina ha la xambaaro ha la sii barto ha la sii siyaasado ee, yaan la daadin baan idin leenahay Ee, macallimiinta waxaan u mahad celinaynaa jasaakumullaahu khayran ardaydan oo aan waxa weye waxba garanaynin carabi garanaynin ayaa loo keenay waxa weeye maanta hadda wixii loogaaba ka soo baxay jasaakumullaahu khayran baan leenaha qulubteennaa shaafiseen aad baad u dadaasheen waa wanaajiseen نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijka raatraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فالواشي يعادينا